markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha waxaana inoo soo jeedinaya caashe ibraahim aadan
waxna wanaagsanah dhegaystayaal mar kale waa barnaamijkii aad wada sugayseen ee hambaliyada iyo heesaha oo aan idinkugu hayno dhambaalladii aad noo soo dirteen iyo sidoo kale heesihii annaguna aan idiin soo xullay ee aan idinkugu lari jirnay barnaamijka waxaa toddobaadkan idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan bal nuurow dhambaalka ugu horreeya noo soo qabo mahadsaned caasha dhambaalka ugu horreeya waa hambalyo dhalasho waxaana nasiib u helay dadka kale ah mawliid cusmaan faarax iyo cabdulqaadir mukhtaar maclim cali ibraahim yaasiin iyo aadan faarax farasle khadar sugow salaad iyo yaxye sarcadde sheekh xuseen fu'aad cabdulaahi cumar sadiiq aadan xidig iyo bashiir khuduf daahir shaafici shaaciye cabdi iyo maxamed cabdulqaadir xasan cabdicasiis aadan daahir iyo cabdiyare sheekh cali dhammaan asxaabtani oo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan alfanaan nimcaan cabdiraxmaan xasan hilaac iyo marwadiisa ayaan bashiir oo uu wiil ugu dhashay magaalada colombos ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka ducadu waa xaggiina ayay yidhaahdeen waxaan leenahay wiilkaasi ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin tahniyad dhalasho oo farxad leh waxaa diraya baa la yidhi hooyo xaliimo awsulub bare iyo hooyo maryama maxamed ereg iyo hooyo faadimo faarax cawad iyo aabe xasan cumar iyo zaynab cali xuseen iyo faaduma weli xuseen iyo waa faaduma weli xuseen iyo faa'iza weli xuseen iyo aamina weli xuseen iyo cabdiraxmaan weli xuseen iyo cabdishakuur weli xuseen waxaa kaloo dhambaalka ku jira abti yuusuf maxamed iyo abti cabdi maxamed iyo hooyo aamina xaye iyo caruurteeda hooyo ardo nuuriye iyo caruurteeda iyo salmo maxamed cabdulaahi iyo awowe cabdiweli faarax jaamac iyo suleymaan xasan geedi dhammaan asxaabtani waxa ay tahniyad dhalasho oo farxad leh hawada u marinayaan boqorka iyo boqorada baa la yidhi faraska iyo geeyadana waa lagu dar waaya waa abaayo ruqyo weli xuseen iyo saygeeda abowe abshir xasan libaax baa la yidhi oy gabar ugu dhalatay gaarisa gabadhaasi waxaa loo bixiyey shukri abshir xasan waxaanu leenahay soo weynow shukri oo noqo tii korta ee kaalin wanaagsanna qaada dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarto aamiin aamiin ayaan anu ugu daray caasha dhambaal hambalyo meher ayaa gacanteeda kusoo dhacay waxaanuu naga soo gaaray doctor daahir jaamac muuse daljir iyo doctor maxamed yuusuf owa cali culimo ibraahim suldaan cabdiraxmaan iyo injineer maxamuud maxamed ciise dhergiye iyo injineer maxamed cabdulqaadir bare injineer axmed jibriil cabdi ciro iyo sir axmed daauud ismaaciil dhako iyo faysal maxamed maxamuud heryo farxaan cali yoonis iyo cabdikariim jaamac aadan iyo jaamac maxamed jaamac cabdiraxmaan ismaaciil ciise iyo maxamed maxamuud indhabuur iyo cabdixakiim jaamac huruuf iyo cabdiraxiim alxaaji boodhari cabdinaasir aadan yuusuf jinac iyo cabdiraxmaan yuusuf cabdiyare idriis cabdi aadam iyo mustafe salebaan maxamed rofesor faysal cabdi aadan madar cabdi madar iyo saciid warmahaye iyo mustafe maxamed xasan mukhtaar maxamed muumin iyo khaalid xaaji aadam cabdi xildhibaan saciid jaamac cali iyo maxamed cabdilaahi shaarub dhammaan akhyaartaasi oo isku duuban ayaa waxay halkani hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan axmed jaamac nuur axo iyo shaadiya maxamuud daahir oo saddexdii bishan oktoobar sanadka labada kun labaiyo labaatanka meherkoodu uu ka dhacay magaalada hargeysa fiiro gaar ah ducadu waa xaggeena ayay dhambaalkani kusoo khatmeen waa tahay waxaan leenahay arooskana soo dedejiya isku waara ubad kheyr qabana allaha idinku arsaaqo aamiin heesta ugu horeysa ee barnaamijka ah ee aanu ku furaynana waa heesta halkudhegeedu yahay cirada iyo jacaylka ee kala caaganaan jiray anaa caawo labadaba la cawaysi maayo codadka salaad maxamed shardi salaad derbi iyo saynab cigaan
idaacoodankii bari ama ciidi jarare budubax ku yaaliyo cagarkii danuude idaacoodankii bari ama ciidi jarare budubax ku yaaliyo cagarkii danuude cusub egeenahayo laga goynin caarada caafigiisa cusub egeenahayo laga goynin caarada carfigiisa walicana ablamoodye cimri iyo wadi mooye walicana ablamoodye cimri iyo wadi mooye dumar kale macaasha walicana ablamoodye cimriyo wadi mooye walicana ablamoodye cimriyo wadi mooye dumar kale macaasha sida calanka keenaa cadaankii oo bulugale cirka isa sida calanka keenaa cadaankii oo bulugale cirka isa saaraa walicana ablamoodye cimri iyo wadi mooye walicana ablamoodye cimri iyo wadi mooye dumar kale macaasha walicana ablamoodye cimri iyo wadi mooye walicana ablamoodye cimri iyo wadi mooye dumar kale macaasha
tahay waxaan filayaa in dhegaystayaal badani ay ka heleen heestaasi laga afka lehay dacwadadka fanaaniinta salaad maxamed shardi salaad derbi iyo zaynab cige maxamed tahniyad meher ayaan hayaa waxaana inaga soo gaartay dadka kale ah maxamuud diirshe warsame iyo xaliima nuur jimcaale iyo caruurtooda nuura maxamed diirshe iyo caruurteeda cali maxamed diirshe iyo caruurtiisa cabdirasaaq maxamed diirshe iyo caruurtiisa cabdifataax cabdulaahi maxamed diirshe cabdiraxmaan cabdulaahi maxamed diirshe iyo faadumo xirsi warsame iyo maryan xirsi warsame xaawo xirsi warsame iyo cali xirsi warsame dhammaan dadkan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahniyad meher ay u dirayaan cabdulaahi maxamed diirshe iyo amran shariif samow meherkoodu waxa uu dhacay bishii sebtembar waxaana uu ka dhacay degmada hodan ee magaalada muqdisho waxaan leenahay noqda kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba oo alla kala siiyo aamiin dhambaal qurux badanna waxa uu naga soo gaaray cabdixakiim maxamed macalin waxa uu joogaa baydhabo janaay waxaa sidoo kale dhambaalka kula jira siciid yaasiin cabdi qaasim iyo muhaab xasan ibraahim iyo yuusuf ibraahim samaan iyo cabdimajiid cabdiraxmaan cabdi iyo cabdixaliim cabdi daahir cabdiraxmaan iyo cabdishakuur cabdiraxmaan waa cabdishakuur cabdi cabdiraxmaan iyo shaakir xuseen cabdiraxmaan iyo muhaado cabdi cabdiraxmaan iyo maxamed aadan maxamed iyo maryan maxamed nuur maxamed iyo awliye maxamed nuur maxamed iyo dhammaan dhalinyarada baa la yiri degaanka qaahira ee gobolka bay iyo dad kale oo fara badan oo meelo kala duwan jooga he waxay dhammaantood iyagoo isku duuban hambalyo iyo bogaadinba gaarsiinayaan boqorka iyo boqorada baa la yiri farta iyo faraatiga oo ayahay waxay idhaahdeen waa cabdimajiid maxamed nuur maxamed iyo marwadiisa raxme cabdi daahir cabdiraxmaan oo arooskooda uu ka dhacay degaanka qaahire ee gobolka baay ducada waa caashe ibraahim aadan caashicuud waa tahay nuurow si gaar baaba ducadan laiga soo dalbada waa tahay arooskaasi ka dhacay degaanka qaahire ee gobolka baay waxaan ugu duceyneynaa oo gaar ahaan aan ugu duceynaya mar haddii aniga laysoo weydiiya ducada in ilaahay uu ka dhigo arooskii loo aayo owlaad baariyana lagu kala helo aamiin aamiin ayaan ana u raaciyey dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno waxaan dhegeystayaasha usoo qabanay heesta xafladii guurka waxaan ku luqaynay fanaanka da'da yar khaalid kamil
Yeah.
dhambaal kale oo qurux badan ayaa wuxuu naga soo gaaray oo mehera xasan maxamed cabdulaahi iyo sabaad yuusuf cabdulaahi iyo deeq maxamed cabdulaahi iyo ibraahim ciise maxamed iyo maxamed cali caalim iyo nimcaan jaamac maxamed iyo cabdiraxmaan shiine dhammaan dadkani oo kala jooga baa layidhi burco hargeysa iyo meelo kala duwan waxay hambalyo meher hawada u marinayaan lamaanaha qarniga baa layidhi waxay yidhaahdeen waa sundus haybe iyo ibraahim maxamed oo xafladda meherkoodu ay ka dhacday magaalada burco taariikhdu markay ahayd labadii oktoobar ee sanadkan laba kun laba iyo labaatanka ducada iyo heestana waa xaggiina baa layidhi waxaan aad noo soo daysaan hees bay dalbanayaan heesta jacaylku ciraysan maayo ee xamdi bilan baa layidhi iyo zakariya kobciye ay qaadaan waxaana ka xunnahay isla heestan toddobaadkii horena waana la soo weydiiyey bal waa tahay toddobaadyada soo socdaanu ka fikiri doonaa laakiin toddobaadkan waana ka xunnahay inaanaan idin hayn hase ahaatee nuur bukhaari ayaan idin weydiinaya inuu idiin soo qabto hees kale oo aad aada uga heshaan waa tahay caasho waa sida aad sheegtay codsiga heestani laba jeer ayuu nagu soo laabtay toddobaadka dambe hadduu rabi raalli ka noqdo ayaan dhegeystayaasha u ciyaari doonaa haatanse waxaan u haynaa hees aanan heestaasi ka dhicin waa heesta nolosha waxaa ku luuqeynaysa fanaanada deeqa bilan dhegeysi wacan
heestaasi nolosha waxaa ku luqaynaysay fanaanada deeqa bilan halka aad nagala socotaanna waa voice of america washington waxaanan weli ku guda jirnaa barnaamijka hambaliyada iyo heesaha haatanna waxaa noo baaqay qadar sugow salaad iyo basre sugow salaad cabdicasiis sugow salaad xabiibo salaad jilacow iyo cabdisalaam kajoja jaamac maxamed xirsi maxamed mukhtaar geedi iyo daa'uud cabdulaahi warmooge iraad aydin xasan iyo ilyaas cumar yuusuf dhammaana saxaabtana waxay u hambalyeynayaan falastiin khaliif yuusuf iyo saygeeda siyaad oo dhowaan ku aqalgalay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya waxaan leenahay isku waaro ubad kheyr qabana allaha idinkala siiyo aamiin heesta ugu dambaysa ee barnaamijka ah ee aanu idiin soo qabanaynana waa heesta alkudhageedu yahay miyiraale waxay ka mid tahay heesaha caanka ah ee uu ku luuqayn jiray allaha u naxariistay fanaanka axmed mooge haatanse waxaa ku luuqaynaya midaan maanta idiin hayno fanaanka da-da yar ee axmed aarshe heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambaysa barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa idinla socodsiinayey aniga oo ah nuur xasan nuur iyo caasha ibraahim aadan caashe cuud tan iyo toddobaadka dambe inta aan barnaamijkan oo kale aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
miraale soo kacay meel maxigaan jilbaan dhigay dhirtuway magoosho maankayo caleentii iskumay dhaxsoome sida mayay aroorya miraale soo kacay meel maxigaan birtuway magoosho maankayo caleentii iskumay dhaxsoome dhulka muru kasoo baxay murun dhexyamalo alaka macaanigo waxaniscide hadalayso mari karin wanshe barwaqado dhulka muru kasoo baxay muran udhexeeyo alaka macaaniyo waxanisciide hadalayso mari karin manshe barwaqa muuqoodaynaynahay marmar baan ku mooda ama kugu masaaraba muuqoodaynayay marmar baan ku mooda ama kugu masaaraba arunta lagama maarme maalinta aan ku alaacsaday meelima layna tahay mahad madow igama gelina arunta lagama maarme maalinta aan ku alaacsaday meelima layna tahay mahad madow igama gelina
ahaday u mahadsan yihiin cashe ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur oo nala socodsiinayey barnaamijkii hambalyada iyo heesaha